hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha lakala siisto khudaarta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hoos u dhacan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu kala iibsado khudaarta noocyadeeda kala duwan oo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tani ayaa timid kadib markii gaadiidka dhoofi jiray khudaarta ay joojiyeen socdaalkooda sababo ku aadan waddooyinkii ay mari jireen oo go-ay roobab ka da-ay halkaasi mid ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta ayaa ka waramay hoos u dhaca ku yimid qiimaha lakala siisto khudaarta magaaladaasi
khudaarta markaan kaaga waramo xaaladaheeda baryahan waxaa jiro hoos u dhac ballaaran maxaan ku irahdaa nooc kasta oo khudaarta noqotaba marka adda waa aad bay hodasigeeda hoos u hooseeyaa marka la yidhaahdo loo barbar dhigo bilooyinkii haddaan soo dhaafnay iyo hadda inta u dhexayso farqi weyn ayaa udhexeeya oo xagga ganacsiga ah maaska bilooyin saddex bilood ama laba bilood ka hor kintaal baa loo iibiyaa miisaan boqol kiila ayaa la saaraa kintaalkiisa waxaa la iibin jiray awal afartan iyo shan dolar afartan dolar oo kale hadda wuxuu joogaa soddon iyo shan soddon cambaha xabad xabad ayaa loo iibiyaa xabadii soddon sitay ahaan jirtay hadda waa labaatan iyo shan ilaa labaatan hadda uu joogaa alxabadaa loo iibiya cambaha bashashan iyo how hadda labaatan iyo shan uu joogaa kiishkeedii kontonka kiilo ah meesha awal joogi jirtay soddon iyo shan dolar ilaa soddon dolar joogi jirtan haddana labaatan iyo shan la iibiyaa meesha ugu dheer ka timaadana waa waa shabeelle inta kale waa gobolka hiiraan ayadan awal bilooyinka ka hor waxaa la gedi jiray saddex dolar ama laba dolar hadda waxaa la gadaa lix dolar ilaa toddoba dolar haasaa la gadaa ayadaa hadda ugu roon suuqa hadda aad malaysaa in ay xooga kor u kacaysa hel shay ayaa sababtaan leeyahay hoos u dhaca hoos u dhacaba waxaa keenaya dhoof la-aanta dadkii bulshada way ka badan tahay mar haddaan waxba la dhoofin bulshada degmada beledweyne joogto way ka badan tahay khudaarta geeska kale bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa soo dhaweeyey dhankooda hoos u dhaca ku yimid khudaarta magaaladaasi magaceedu waa shaaxiib maxamed ismaan kana tirsan bulsho weynta ku dhaqan magaalada beledweyne waan ku faraxsannahay hoos u dhaxan ku yimid qudaarta noocyadeeda kala duwan koo aadaan ugu faraxsannahay in muhiimadda inaan leedahay waxaa ka mid ah qudaarta horta waa lagama maarmaan haddii dhan caafimaad loo eego qudaarta inta badan ayaa dhanka caafimaadkaas dii la dhaho qof bili-aadanka qudaarta way wanaagsan tahay waan ka faa'iidaysanayna horta hoos u dhaxan ku yimid qudaarta waxyaalaha sababayna waa aan ka warqabnaa inta badan oo waan la socnaa haddii ahlinahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne inta ay hoos u dhacaan ama qiimo dhimistan hoos ay socoto waan ka faa'idaysan doonaa oo si wanaagsan ayay bulshadan u dan tahay qofkii danyari qofkii kalaba inta wuu iibsan karaa marka faa'iido badan ayaa noo leedahay haddii aanan ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay caan ku tahay fatahadda webiga shabeelle iyadoona waddooyinkii ay mari jireen gaadiidka khudaarta qaada ay go-een roobab ka da-ay halkaasi